haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo sahre cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee v o eda oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal intiinii la socotaba toddobaadkan waxaa qaramada midoobay ee ka hadashay in soomaaliya sunta loo isticmaalo beeraha amaba daawada lagula dagaalamo cayayaanka beeraha in uu dhinaca kaleeto sabab u noqdo in loo isticmaalo walxaha qarxa gudaha wadanka soomaaliya haddaba sidee looga hortegi karaa dhammaan qodobadaas iyo kuwo kale waxa aan ku eegi doonaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo uu marti noogu yahay xuseen macalin maxamuud sheekh cali oo isagu ah madaxa hay-adda hiiraal oo ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho dhinaca amnigana ka faalloota xuseen waxaa xusuusin mudan horey inuu usoo ahaa sidoo kale la taliyaha madaxweynaha ee dhinaca arrimaha amniga xuseen waa kusoo dhaweynaya ugu horeyntii waa hagaag haddaan bal su-aasha ugu horeysa ani ku weydiiyo waxaa jirto in arrintan qayladhaan laga muujiyey horena ay u jirtay cabsida laga qabo walxaha qarxa in gudaha wadanka lagu farsameeyo daawooyinkaasna qeybta hadda ugu weyn ay yihiin ama kiimikooyinkaasi ayaa la sheegayaa marka bal haddaad sharaxaad yar naga siiso waxa ay yihiin ayaga si dadweynaha ay u fahmaan
dabcan waa howlahan waxaa la yidhaahdaa qalabkan waa qalab ganacsiga caadiga ah oo howlaha engineerinka iyo beeraha iyo waxyaabaha shirikadaha isticmaala kimicalka oo dhan ay dalalka adduunka oo dhan u isticmaalaan howlo aan ku taxalluqin qarax iyo wax lamid ah laakiin haddii siyaabo kaleeto loo isticmaalo ama la isugu dardaro noqon kara in ay qarax dhaliyaan marka dabcan soomaaliya industrieskaas ama howlahaas dalalka kaleeto waa aada ayaan uga yar tahay isticmaalkoodu waa lagu yaryahay marka horeba laakiin haddana baahi joogto ah ayaa loo qabaa in lasoo dejisto oo ganacsatadeenu ay u isticmaalaan inay howlahooda chemicalkaas ay maaragtay ku xirgeliyaan specially sida beeraha oo kaleeto marka waxaa jirta in ururka al-shabaab oo tababaro ka hesha ururadan caalamiga ah oo alqaacida oo kaleeto ah in ay u heleen tobankii sano oo lasoo dhaafay awood in ay howlahaas u rogaan hab military oo noqon kara nooc kasta oo qaraxa ama ha noqdo midka baabuurta waaweyn lagu sameeyo ama kuwa maaragtay miinooyinka ah midka dadka kuwa dadka isku soo xiraan iyo wixii lamid ah
maxaa la gudboon marka dowladda maadaama arrintan qeyb muhiim ay u tahay dhinacii amniga dabcan dowladdu dadaal uma yara laakiin wax walba waxay ka bilaabataa in aad awooddii aada leedahay awoodda marka meelaha markaan yidhaahdo baasharsan waxa awoodda ay tahay kow horta in controllada dalka oo dhan horta in ay dalka ay maamusho hadday noqon lahayd kuwa badda kuwa beriga iyo garoomada ku yaala oo diyaaradaha dalka kasoo dagaan oo dhan inay dowladda horta si dhamaystiran u xukunto ay taasi waa marka midda koowaad midda labaad waa in ay jiraan xeerar iyo shuruuc kala hagaya cidda waxaas ay gacanta u geli karto ciddaan gacanta u gelaynin hay-ado gaara oo howlahaas monitor gareeya ama kormeera waa in ay dawladdu abuuri karto waa in yacni ganacsatada laftirkooda laga wacyigeliyo sida ay u xifdinayaan markay gacantooda soo gasho siday uga ilaalinayaan in qaab haddii xataa aysan ku talagalka ahayn qaab sigaaleysi ah aanan loo gacantooda looga bixin marka waxyaabahaas oo dhan waa awoodo dawladaha waaweyn oo dhan oo laga waaweyn ay la maaragtay tacaalaan marka intaas intaan ka gaarayno canaantaas oo caalamkana weynahaynaysaa garna iyaguna u leeyihiin inay nagu canaantaan annaguna waa inaan de duula ka dawlad ahaan iyo ka shacab ahaanba arrintaas ku baraarugsanaan waa hagaag dhegeystihii ugu horreeyey oo nala hadlay marka bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa abdixakiin maxamuud xasan ku dhaqan magaalada balweyne runtii dawladda kuma filno mana kaasi karto in ay macnaha ilaaliso xuduudaheeda maadaama tiro qaramada midoobay ku filan tahay soomaaliya runtii kuma filno oo waxa waaye xaduudaha ayaa markaasi furan doolamaadihii ayaa furan marka qaramo midoobay iyada ayaa macnaha qaab uga caawin karta inay ka caawiso barnaamijkaas maadaama ay dawladda ay ku filneen aysan macnaha awood buuxa u lahayn inay dalka dhan controlsho si macnaha waxyaalaha laga sameeya budada oo ama qaraxyada loo adeegsayo inaan macnaha ku filnayn dawladda in inay xakamayso waa tahay cabdixakiinow intaan u gudbin bal martida barnaamijka intaysa ku jawaabin waxaa joogtaa magaalada beledweyne waa magaalo dhulbeereed a webi ayaa ku yaala weyn ay leedahay marka bal waxaad iiga warantaa budadaasi weli ma aragtay ama waxyaabahan la leeyahay waxaa laga sameyn karaa walxaha qarxa oo wadanka inay soo galaan hadda laga digayo wallahi runtii way soo galaan laakiin suuqada lagu iiibsado si qarsoodi ayaa loo keenaa mar kastana waxaa xuduudaha ayaa ku furan xuduudaha laga soo beriyaa qaarkood cayaan ayay u adeegsadaan qaarkoodna waxay u adeegsadaan in ay ku dhibaateeyaan bulshada soomaaliyeed ay u adeegsadaan qaraxyaha iyo amnidarada waxyaalaha lamidka ah waayah waad mahadsanta cabdixakiin waa tahay dhegeystahaasi maxaad ugu jawaabi lahayd xuseen inkastoo inta badan hadalkiisa uu yahay dabcan meel bay taallaa sunta ama laga gadan karaa ama laga heli karaa haddana wuxuu u jeediyey qaramada midoobay lafteeda waa inay dawladda caawisaa oo dawladda awood uma yeelan karto inay wax ka qabato waa sax abdaafiin qodobka ah dawladda soomaaliya caawimaad iyo taakulayn iyo ma u baahan tahay dabcan ha oo haddaba wax allaala wixii fadar ah oo soomaaliya ay hadda dhisanayso waxaa la garab taagan hay-ado ama dawlada ajnabi ah waana waxaan u malaynayaa inaan marna taas laga maarmi karin taageerada calamiga ah laakiinse inaan xuduudaha oo dhan aan maamulno ama ugu yaraan dadka maamula ay iska warqabaan tusaale kaleeto waxaa jira dowlad goboleedyo dowladda ka tirsan oo ay isla shaqeeyaan marka inay adliist isla ogol yihiin raami isaga yihiin iskana warqabaan wada shaqeyn buuxdana ay jirto inaysan waxba ka dhex gusi karin haddii ay jiraan hay-ado ajnabi ah ama ciidamo ajnabi ah sidoo kaleeto iyagana in ay ka warqabto oo arrimahaas aysan noqon cid walba meesha ay joogto inay iyadu maaragtay siday doonto u maamulato maadaama mas-uuliyadda ugu dambeysa ay ku dhacayso dawladda federaalka ah dawladda federaalka marka coordinationka xataa inta hadda aan hayno haddii iska warqabkeeda ay ka shaqeyso waxaan isleeyahay waxaa ugu yaraan xoogsanaya ama adkaanaysa dadka sida saaxibarada ah kusoo gelinaya hawlahaas kuwa sharcigaa kusoo gelinayana dee ka warqabkeeda iyo nayaraas wixi aan soo sharxayo horeeto shuruucda iyo tababarada iyo iyo iyo capacity buildingka ayaa looga hortegi karaa waa hagaag dhegeystaha ku jira dhinaca khadka telefoonka haddaan bal asna markan aan u baaqo magacaa ku bilow halkaad joogtid iyo su-aashaada ama aragti waxaad qabto asalaamu calaykum saara waa ku salaama adiga iyo agaasimaha macadka hilaal ahna la taliyo hore amniga madaxweynaha su-aasha aan qabo waxay tahay maadaama cabashada ugu badan suntan wax dhibaato badan inay gaarsiinayso dalkii lasa ku wada raacay dhibaato ay geysatayna aan ognahay wixii ka dhacay caasimadda bayruud ee wadankii lubnaan dawladdu go-aan intee la egay qaadan kartaa ama ma looga maarmi karaaba in la keeno wadankan sun lagu bacrimiyo cuntada wadanka lagu abuuraayo oo cuntada ma la heli karaa aan bacrimis ahayn si ummaduna de safety u hesho cunto nadiifna loo helo dawladdu intee in la egay ay control ku samayn kartaa ama ay dhibkan ka hor istaagi kartaa ummadda ha xuseen may maqashaa waa ku maqlaa waa ku maqla ha dhegeystahaasi hadalkiisa waa mahadsan yahay waxaan u qaatay warkiisa in uu laba qodob ahayd mid cuntada iyo sida ay u badqadayso iyo maaragtay ayuu xooga saaray aan isleeyahay waa de dabcan waa arrin muhiima laakiin barnaamijka way ka yara badban tahay iyo waxaan ka doodeyno qodobka kaleeto uu tilmaamay waxay ahayd in ay dawladdu ka warqabto kuwa sharciga kusoo gala iyo sida ay uga warqabi karto sahro sidaan hore usoo sharxay waxaan leeyahay leeyahay waa waxyaabo oo dalajoog ah u maaragtay ama tartiibaad leh ayay usoo bilaabdaan kasoo bilaabanayaan marka koowaad in ay dawladdu hasa nidaamaad siyaasaad iyo xeerar iyo shuruuc hawlahan lagu kala hadayo in horta la sarayo taas waa meesha ka bilaabanayso kadib siyaasaadkaas iyo maaragtay xeerarkaas iyo shuruucdaas ayaa waxaa la dhisayaa ciddii kafal ka hawlgeli lahayd ama waa dhisan yihiin oo hadda mandadkooda lagu darayaa ama waxaa hay-ado cusub oo hawlahaas ka hawlgala ayaa la ayaa la dhisayaa waa ta markii intaas la sameeyo ayaa haddana waxaa laga shaqaynayaa in maaragtay dadkii hawlahaas yani ama ha ganacsadaan ama si kaleeto gacantooda ha usoo marto iyagana loo hubin lahaa in aysan gacantooda ay ammaan ku ahaato marka waxyaabahaas tartiibaadkaas ayaa dawladda shaqooyinkaas oo dhanna aniga hadda intaan ogahay sahro maaragtay baarlamaankao maalin dhaweyd sharci looga doodayo ayaan maqlayay laakiin siyaasaad degsan oo qaabka qara yani waxyaabahaas loo shidbiyo khatarta gelin kara amniga weli ma aanan arkin waa tahay waxaa la sheegaa badi horta al-shabaab gobollo badan ay gacanta ku hayaan ama deegaano badan oo gobolada u dhexeeya xataa koonfurta soomaaliya waxaa jirta in ay qaataan lacagaad lacago fara badan oo sikawaad la dhaho waxaa jirta in dhaqaale ayaga uu soo galo waxay doonaan ay ka yeeli karaan maadaama dhinacii amniga qaranka la taliya aad dhinaca madaxweynaha uga ahayd dhinac maxaa sabab u ah in sida al-shabaab dadka ay u dhexgaleen amaba ay ugu fiican yihiin dhinacyadas hadda aan soo sheegay wallahi annaga bay waxaan nahay horta hay-ad cilmibaaris waa tan waxaan ka hadalnay warbixinteeni ugu dambeysay lacagaha aruurinta oo warbixinteeni labaad ahayd lacagta qaabkay u aruursadaan iyo xajmiga iyo tirada ay leedahay iyo maaragtay weliba waxaan ka dignay khataraha ka imaan kara oo lacagahaas la aruuriyo qaraxyadan hadda aan ka hadlayno ayaa lagu gadayaa oberationadaas wixii ku baxayo o dhan ayaa lagu howlgeliyaa dabcan awoodaha kaleeto ay abuurteen oo ah sirdoon iyo military intaba de waa inay da weli nool yihiin oo aan yani la wiiqin oo maaragtay meelo qaarkoodii ay kusoo xoogsanayaan waa wax cad oo loo jeedo su-aasha ah maxay u dhacday horta waxay ku fiilneed in dawladda ayadu ay ka jawaabto khabiir dhinaca amniga aawadeed ayaan ku weydiiyey ha khabiir dhinaca amniga aawadeed ayaan ku weydiiyey marka halkaas aan kaga gudubno dhegeystaha ugu dambeeyaan jeclaan lahaa inaan siiyo bal khadka telefoonka oo dhinaca london uga jiro soo dhowow walaal magacaa ku bilow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxay ahaa maxamuud abukar waxaan ka soo hadlayaa london barnaamijka martida caawa waxaan weydiinayaa xuseen iyo hay-addiisa haddee mash arrinkan laga wada hadlayo oo ah waxaan ay u n-ka ku eedeynayaan in nimankaas shabaabka ay sameeyaan oo loo fududeeyo wa waxyaalahan qaraxa oo qalabka beeraha iyo waxaas sidee bay suuragal markaa u tahay hadduu xagga amniga dawladda la teliye u yahay in hay-adaha amnigu ay tallaabo ka qaadi waayaan oo saddex furnaan leh aan kuu saxay abukar hadda xuseen macalin maxamuud waxaa waaye madaxa hay-adda hiraal oo ah hay-ad cilmi baarisa oo dhinaca amniga ka shaqeyso oo joogto magaalada muqdisho
a marka cafwan sidee markaa laamaha amniga oo u xilsaaran iyo ciddii dawladda ah ay ugu suura geli la-dahay in waxaa tallaabo laga qaado oo baaritaan furan oo hufanna ummadda soomaaliyeed loo soo hordhigo waxaa beeraha kasoo baxa ama qalabka daw- sariirka beeraha loo isticmaalo in loo adeegsado qaraxyada intaasaan weydiin lahaa maxamuud maxamuud waa mahadsan tahay dabcan waa maxaa loo san waayey waa awoodariyaa jirta waxaan kusoo sharxay warbixintayda koowaad ama jawaabihii kaleeto waa in dawladdeena la tabareeyo oo ay awoodahaas yeelato waaya xuseenow een dhinaca kale waxaa jirto mar kasta oo wax laga hadlo saameyn dhinaca kale waxay ku yeelataa dadka shacabka ah dabcan beeraleyda waa dad masaakiina een oo oo inta badan wax soo saarka wadankana qaybta ugu muhiimsanba ahba haddaan la dhihin qaybta koowaad ay yihiin waxa ugu muhiimsanay ku jiraan wax soo saarka beeraha een dadka marka qofkii een beer falanayo oo hadda intuu baxo sun soo gatay oo suntiisii beerta u isticmaalaya haddii dhinaci kale laga arkana waa caqabad marka caqabada xataa ee beeraleyda iyo dadkaas roydka ay ku yeelan karto arrintan haddii diiradda la saaro ama la dhaho waxa laga qabto maxay tahay iyadana gaara su-aasha waa su-aal aada muhiima dabcan waa mar walbeeto waxyaabaha la hilmaamo dad dadka shacabka soo gaara meeshan colaadaa ka socota dabcan dawladdii iyo shabaabaa isku dil diriraya shacabkuna marar badan ma laha awood ama inay kala doortaan doorasho ma laha sida ay yeelayaan iyo siday u noolaanayaan sida ay ka badin waayaan ayay ku noolaadaan iyo ganacsatadaba marka meeshaas waa meel aan hadda annaga kayaad ahaan markaan samaynayno cilmi baarista badanaa intii aan ka murugoono sida aanan looga warqabin dhibka ay shacabku dhex qabaan dirirtan socota oo ama dawladda iyo shabaab ha ahaato ama xataa mararka qaarkood caalamka iyo dawladda soomaaliya sida ula xisaabtamayaan dawladda soomaaliya tabadarideeda ayaa laga yaabaa mararka qaarkood in lagu ciqaabayo ciqaabahaasna ay shacabka wax kasoo gaaraan ama ganacsatadeena wax kasoo gaaraan marka meeshaasaan isleeyahay dadka shacabka uga faa'iideysanayaa in lagu baraarugsanaado ka dawlad ahaanna ay ku baraarugsanaato shabaabka haddii na maqlayo inay ku baraarugsanaado shacabka dhibka lagu hayo iyo cid kasta oo arrintan yacni aanan iyaga laga dhigin inay maaragtay mar walba waxa ay sameynayaan ay hadda ku yihiin su-aalo kaleeto marka canshuurta ay bixinayaan oo kaleeto innaga markaan baarnay waa weydiinay su-aalaan weydiinayna hataa madmaxisaan keliya ma weydiinina haddi maku timin waa weydiinayna badankood haddi kuma aha shabaab yani canshuurta ay siinaayeen sida warbixinteeda naftooda u baqaayan laakiin haddana ha haddana waxaa moodaa in la eedeynayo oo la leeyahay shacabuu ha bixinina lacagta hadaad bixi hadaad maadaama aad bixinaysaanna dembigaad qayb ka tihiin marka inta dadka yani la ogaado in aysan dadkaan lahayn door ama door doorasho ay same choice ay leeyihiin
aad baan kaaga mahad celinaya xuseen waktigaaga adigii dhegeystayaashii ka qayb galay barnaamijkanba
waa midantaaba
kaasi waxa uu ahaa xuseen macalin maxamuud sheekh cali oo isagu ah madaxa hay-adda hiiraal oo ah hay-ad cilmi baarisa oo xagga amniga ka shaqaysa magaalada muqdisho barnaamijkiina waa naga intaa dhegaystayaashii ka qayb galay ayaan u mahad celinayaa kuwii wakhtigu uu saamixi waayena wakhtiyada soo socda ayay ka qayb geli doonaan dhammaantiinba nabadgelyo